بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يثر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa alcaqiida axaawiya halkan waxaan ka guda gelaynaa wax ku saabsan a'imada iyo dadka dadka tujinaya ku daba tukashada lagu daba tukado dadkaas hadday yihiin fujaar muslimiin ah ciddii muslim ah oo mu'min ah oo ahlu qaaco ah in lagu daba tukadaa war ma leh ciddii kaafir ah oo diinta bannaanka ka ah oon salaadeeduba ansax ahayn ayadana inaan lagu duba tukayna iyaduna waa shay fudan waay se salaadeeduba ansax maahan waaba kaafira waaba kaafir haddii laakiin qofka uu yahay faajir yahay faajir hadduu yahay gaar ahaan amiirkii muslimiinta madaxdii muslimiinta iyo ciddii ay magacaawday waa faajir salaadii dadka tujinaa jumcadii dadka tujinaa jumcadii ugu khudbaynaa see la yeelaa jumcada malala tukaa jamaacada malala tukaa jumcada malala tukaa jamaacada malala tukaa masaladaas waa masalada laga hadlaa waagii horena hadda adduunyadu waa isbadasheen madaxda muslimiintu ayagaa waxay ahaayeen khutabo a'imo ah madaxweynuhu isagaa khatiibna ah imaamna ah meesha uu joogo asagaa ka khudbayna isagaana ka imaama waagihii dambaa wax isbedeleen juhaal iyo caama u badata madaxdii markaasi waxayba gaareen heerayba masaajidaba ka fogaadaan amaba ay iskala weynaadaanba inay talaa tujiyaan madaxweynihii salaatuji la yidhahda waxaa laga yaabaa inay ceeb la tahay uus yidhahdo waa wadiifada wadaadada masaakiinta caamadleyda wadiifadoodii waa inuu is yidhahda shaqadoodii waa taas yaan lagugu maqlin inuu is yidhahda suurtagal cid ilahay u naxariisto khaasa mooye madaxtooyada iyo aqalka madaxtooyada iyo qasriga fulaanka keliya inay iskaga leydsadaan rabaan laakiin halkaa inay soo istaagin halkaa inay soo istaagin kuwii hore laakiin waa tuji jireen ayadoo weliba amnigoodu xun yahay oo lagu gaadaa meesha ay haddana tuji jireen khudbadana waa akri jireen kuwa hadda jooga waxba laga yaabaa cilmigii khudba ku akriya inaysan lahayn ama ay salaad ku tujiyaan inaysan lahayn aqoon diineed ba laguma dooran kuwa hore laakiin aqooma diineed lahay cidda ciddaasu amiirka ah oo naa'ib ka dhigto ama uu magaalo u dhiibaana laftirkeedu iyadaa tuji jirtay magaaladaas ee khudbadana ka akri jirta maadaama marka dadka muslimiinta madaxdooda in badanoo ka mid a laga yaaba in wax laga sheegto waxaa jiri jiray dad masabralay masabrayaal ah oo aan sabraynin ama caqiida xuma ay qalbi uga jirto aa jiri jiray oo salaadooda ka taxaruja oo diida salaadooda inay ku daba tukadaan waana madaxdii laba cilaa un kalifaysa caqiida xumo qalbigiisa ku jirta iyo takfiirnimo oo matalan amiirkan iyo madaxdan uu gaalaysiina waa takfiirnimo muslimka ah faajir baa dooraba ha ahaadeen iyo waxaa kaloo kalifayay sabar xumo darteed se ninkii waa daalim waxaa laga yaabaa inuu naftiisa iyo maalkiisa iyo ku xadgudbo xoogaa jeclaysiyana xagga jagooyinka u ka sameeyo kana uu sabri waayo ka uu sabri waayo markaasuu le wallaan kugu daba tukan faajir cadaysdaata khudbataana xaadiri maayo markaasay guryaha ku anaanufaaya guryahay iskaga tukanayaan khudbadana khudbaba soo xaadiri maayo xilliyada madaxdu iyo umaradu carrada ka tali jirtana khudbaha dee ma aysa iyagu ka talin oo meel gooniya laga akriyaa ayagaanba ogoleen ayagaanba ogoleen marka ninkii ayaga ka tagaa waa khudba seega halkaasay marka afdhuublay hayeen ahlubidaca iyo dadka masabral masabrayaasha oo sabarka ku liitaa halkaasay afdhuublay jireen kuwaasaa marka laga hadlaa saasu caqiidatu ahlusunna waljamaaca maaha waa in ninkan amiirka ah oo imaamka ah faajirka warab ha ahaadee intuuba muslimka yahay lagu daba tukado khudbadana lala tukado jumcada jamaacadana lala tukado jamaacadana lala tukado bal wax kale iska dhaafa waxaan anka fiicnayn in la baarbaaro aimada oo la yidhahdo imaamka loo yimaado o la yidhahdo asalaamu calaykum imaamka masaajidko madhabkaada bal iga warran iyo sharax bal xoogaha inaan waxaan rabaa jamaacada ka mid noqdeen sax maya waxaas ayadaa laftirkeeda min albidaca sax maa masaajidka iridiisa inaad tasi taagto aad tidhaahdo imaamka tujinaa yaa yaqaan wuxuu yahana sax maa imaamkii kufri ka caddaado idi waaba kufrigaa ka soo baxay imaamkii aan kufri ku caddayna muslimiinta asalkooda waa maxay waa islaam waa aliimaan wa waa lala tukanaa wuxuu yihi marka shiiku wanara waxaan arkaynaa yay yihiin ahlusunna waljamaca haddaan nahay asalaata salaada ayaan arkaynaa iyo ansaxeeda khalfa kulli barin lagu tukado bari walba mid walba baari oo wanaagsan iyo wa faajirin baariga isaga looma dan la hadda kan loo dan laya waa kee faajirka waa oo min ahli lqiblati kamida ahluqiblada shardi waa ahluqiblada inuu kamid yahay mar hadduu gaaloobo diinta ka baxo war male kaas lagu daba tuka maayo haddii caddaato inuu gaaloobo diinta ka baxay suganta hadduu laakiin ahluqiblo yahay fujuurka warab ha ku jireen muslim baa hadduu ahluqibla maaa maxay ka dhigan tahay muslim ay ka dhigan tahay fujuurka warab ha ku jire waa lagu daba tukanaa yaaya shaarixa xaawiyuhu hadal aada u macaan badan oo meeshan ku sharaxa marka sharaxa loo laabto wax yaroo khulaasaana waa ka soo qorna qaala shaarixu wa fii saxiixi lbukhaariyi ana abdana cabdallaahi ibni cumara waana soo ikhtisaar shee ikhtisaaraa ku jira badan ana cabdallaahi ibni cumara kaana yusallii khalfa alxajaaj ibni yuusuf athaqafi cabdallahi ibni cumar kaana yusallii khalfa xajaaj alxajaaj ibni yuusuf athaqafi xajaaj ibni yuusuf kii la yaqaanay oo mufsidka ahaa oo qaatilka ahaa oo ku daba tuka jira yaa ku daba tuka cabdullaahi ibnu cumar waa saxaabi saxaabada nabiga ka mid a wa fii saxiixihi fii saxiixi lbukhaariyi aydan ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala inuu yidhi yusalluuna lakum fain saamuu fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wacalayhim aimadii fujaarta markii nabigu ka hadlaya wuxuu yidhi yusalluuna lakum ay yusalluuna bikum adinka idin tujinaya fain asaabuu falakum wain akhطa'uu falakum walahum hadday asiibaan oo salaada saxaan adinkana waa idin ansax ayagana waa u fiican tahay wain akhطa'uu salaaddu ayagana u jirta adinkana waa idin jirtaa wain akhطa'uu hadday gafaanna falakum adinka salaadiinna waa idin jirtaa wacalayhim gafkooduna dembi korkooda u ahaada alxadiid waaya kadib marka wuxuu yidhi cabaar markuu socday waman taraka aljumuca waljamaacata khalfa alimaami alfaajiri fahuwa mubtadicun cinda akar اlculamaai waman taraka aljumuca jumcada qof ka taga waljamaacata ka taga khalfa alimaami alfaajiri imaamka faajirka gadaashiisa ka taga oo imaamka faajirka aan jumcada iyo jamaacada la tukan fa huwa kaasaas yeelaahi oo isla naftaada iyo salaadaada la baxsa isle fa huwa mubtadicun waaye cinda akar اlculamaa culamada agtooda inta badanba waaba mubtadic saasaaba bidcaaba isaga wuxuu maagayaa salaadaada ilcarar lakin bidcu ku jiraa mubtadic waay wاصaxiixu anahu yusaliiha waa inuu tukanayo salaada walaa yuciiduhaa salaada waa tukanhayaa walaa yuciiduhaa mana soo celinayo salaadii faina asaxaabata kanuu yusaluuna اljumcata wاljamacata khalfa aimati اlfujaar walaa yuciiduuna sida horeba noo soo martay saxaabadu waxay salaada jumcada iyo jamaacadaba ku tukan jireen khalfa aimati اlfujaari ku tukan jireen walaa yuciiduunaha mana soo celi jirin salaadaas saasay u tukadeenaya saxaabada ahayd intaha kalaamuhu mulakhasan raxmat ullah caleyh waaya arrintaas marka waa arrin khatar ah inta badanna waxaa keenta inta badanna waxaa keenta caqiida xumo qofka qalbigiisa ku jirta iyo takfiirnimo qalbigiisa ku jirta oo macaasidan iyo kabaa'irtan imaamkan iyo amiirkan uu gala oo ku takfiirinayo iyo waxaa kaloo keena sabar xumo qofka hayda sabar xumo qofka hayda iyo waxaan fiicnayn qabyaalad qalbiga uga jira iyo waxyaaba saasa ayaa inta badan keena wanara salaata khalfa kuli barin wa faajirin oo min ahli lqiblati ka mid ah ahluqibla waa shardi wa calaa man maata minhum kii ayaga ka mid ah oo dhintaa in lagu tukado ayaan aragnaa cid walba oo dhimatana waa lagu tukanaa oo muslimba ah cid walba oo dhimata oo muslimah in lagu tukaday mudan tahay ahlu kaba'irkuna waa usii mudan yihiin ama madax ha noqdeen ama mar uusiin ha noqdeen markii waxyaaba dhowra laga reebo sida shahiidka oo kale shahiidulmacraka ma lagu tukaa sida raajixa sida raajixa inaan lagu tukan waayo waaya markhaati waa haystaa kaas ninka saaxiibu kabiirada ah oo falalka xun inta geystay saas ku dhintana madaxda iyo dadka ahlu sharafka ahi maku tukaayaan mise kuwaas waa ka leexaya waa ka weecaaya waa ka weecanayan laakiin muslimiinta kalea ku tukanaysa walaa nunazilu axada minhum jannatan walaa naaran walaa nunazilu ma dejinayno axadan oo minhum ka mida umaradan iyo aimadan jannatan janna ma dejinayno walaa naaran naarna ma dejinayno mid ayaga kamida bicaynihi dhihi mayno fulaan muxuu wanaag sameeyey ahlu janna dheh kan mid ay kaloo faajir ah oo fuji fujuurkiisa aan la yaabnaan dhihi mayno muxuu faajir yahay ahlu naar dheh ma dhehayno janna ma dajayno naar ma dajayno masalahan hore usoo marnay ayay calaaqa la leedahay maxaa laga wadaa meeshaan waxaad tidhahdaa ay laa nashhadu liaxadin minhum biljannati ay laa nashhadu laa nunazilu axadan minhum jannatan walaa naaran waxaa laga wadaa ay laa nashhadu liaxadin minhum biljanna walaa nashhadu calaa axadin minhum binnaari walaa nashhadu calaa axadin minhum binnaari labada midna yeeli mayno laa nashhadu liaxadin minhum mid ayaa kamida ugu markhaati kic mayno biljannati walaa nashhadu calaa axadin minhumna ku markhaati kic mayno ayaa kamida binnaari naar ugu markhaati kic mayno waa ahlu naar ma dhahayno qofka mucayinkaa naar ma looga markhaati kaca janno ma looga markhaati kaca mase janno looga markhaati kici maayo meeqa madhabaa ku jirtay saddex madhab horaan soo marnay naarma looga markhaati kaca mise looga markhaati kici maayo qofka mucayinka ah kii muminka ahayo fiicnaa waxaa la yidhi saddex madhabaa ku jirta janno ma looga markhaati kaca mise looga markhaati kici maayo ahlu janno ma la dhaha madhabka raajixa ugu xooga badnaa wuxuu ahaa ciddii nasku uu caddeeyo inuu si gaara ahlu janno u yahay waa ahlu janno kaas waa looga markhaati kaca inta kale laakiin allahu aclam ali waa laga gaabsana laakiin haddii qofka uu yahay qof faajir ah gaal hadduu yahay gaal naar ma looga markhaati kacaho fulan waa ahlu naar ma laleeyahay gaaladu sida guud waa ahlu naar laakiin gaal bicaynihi ma laleeyahay waa ahlu naar hadduu ku dhintoo lubsado gaalnimada ku dhinto waa ahlunaar hadduu gaalnimada ku dhinto wuxuu ku dhintay inay gaalnimo yihiinba ay hubanta hadduu gaalnimo ku dhinto waa maxay ahlu naar waaya walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa nashhadu calayh iyaga ku qiri mayno ugu markhaati kic mayno korkooda bikufrin gaalnimo walaa bishirkin iyo shirki iyo walaa binifaaqin iyo nifaaq maa lam yadhar minhum shay-un min dalika hadduusan ka daahirin shay ayaga xaggooda shay kaas ka mida kufriga ka mida shirkiga ka mida nifaaqa ka mida hadduusan ka cadaanin ilaa an taruu minhum kufran bawaaxantii waa nabigu sheege alayh salatu waslam kufri bawaax cindakum fiihi min allahi burhaan iska jadbada iyo iska fududaysiga iyo qofkii la naco laleeyahay waa kaafir sax maa waa kaafir iyo waa munaafiq iyo waa mushrig iyo waa murtad iyo waxa saasoo haddaysan ku dhisnayn burhaan iyo bayino iyo xujo cad haddaysan ku dhisnayn waa qowl afka qof qofkii tiri ay ka tiri oo aan macno ku fadhin waxaad na ogaatiin madaxda lama jecla saas la socdo madaxda lama jecla madaxda lama jecla inta badan lama jecla cadaaladday rabtaa ku sifaysnaatee lama jecla kuwa cadaaladda ku sifaysan dadaa neceb oon jeclaahayn marka qofku madaxa noqoa waa la jeclaana iskeeni mayso waxaa muhima laakiin mada madaxda waxaa muhiim u ah inay dhowrtaan aakhiradooda iyo adduunyadooda dulumka iska ilaaliyaan kufriga iska ilaaliyaan beleda iyo gaala gaalada iyo gaalowga iyo gaala raaca iska ilaaliyaan saasay ku badbaadi karaan hadday saas ku sifoobaanna madaxdii saas ku sifowda oo cadaalad iyo wanaag iyo diin iyo istiqaama ku sifowdana waxaabu waxa uu leeyahay ilaahay agtiisa qiyaamaha inuu harsado carshigii ilaahay qiyaamaha wa imaamun caadiluna ka mid a sabcatun yudilhumullah fi dili yawma laa dilla illaa dilla maxaa u horeeya imaamun caadilun u horeeya imaamun caadil ayaa u horeeya waayahay marka maadaama aan la jeclayn waxa ay haystaan ay shagadii iyo manaasibtii ay tahay dadkuna manaasibta u hanqaltaagi ogyihi kursi jacaylka dadku waa ku abuuran yahi waa lagu wada abuuran yahi markaasaa nin walbaa kursiga uhanqaltaaga saasoo u fiirina kursiga cidda saaranna hadduu shalay saaxiibkiisaa maanta colow leeyahay shalay saaxiibullah maanta colow leeyahay tajrubeeya idinku fiiriya laba ninoo saaxiibba ah oo tarta oo nin walba uu ninka kale uu xabiib leeyahay oo laba ninoo la kala jeexay ah haddii midkood kursiga fuuloo ka birri waa col birri waa col soo maadna arag ururada kuraasta u tartama inta badan markii kursiga mid kamiduu fuulo inta kale xabsiga ku ogaana dhab dhab dhab oo kusiiya xabsiga sababta xabsiga lagu dhadhajaa waa maxay wuxuu dareemaa saaxiibtinimadii shalay markii mucaaradka la ahaa saaxiibtinimadii saaxiibka la ahay waa la weynaa markuu madaxda noqdo waxay noqaayaan khawaarijay ku noqaayaan waa ku kacdoomayaan kacdoonkaise kacdoonka waa u dhasheen kaas awel ay ku kacsanaayeenna wax gaar uu ka baashay maba jirina kursiga awel ba ku heysteen asaguna hadda kursigoo fuulay maxaa haye kiiyo kii ku kala duwan yihin waa ku kacayaan waxaa cayaankii awel hore asaga la socday kukaca isaga wuxuu ku qasban yahay sida kii hore ugu baqlayhaya iyaga dhanba inuu asna ugu baqleeyo midow xiro iyo midow dilu ka dhigaa marka midow xiro iyo midow dilu ka dhigaa soo maana arag siyaasoo saaxiib male ma maqasha ma maqasheen siyaasoo saaxiib male saaxiib joogtaa male ma joogto ma kursigaasaa la isku gaadaa mid walba walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa bishirkin walaa binifaaqin maa lam yadhar minhum shayun min dalika shay arrintaas kamid intuusan kasoo daahirin wanadaru waa ka tegaynaa saraa'irahum ila allahi tacaala annagu waxay nooga daahiraan fiiraynaa bas hadday tukayayaan oo ahlu qiblo yihiin waa muslimiin allen hadday kufriga gaalnimo banaanka la soo istaagaan hayse iyagaaba la soo istaaga haddii wanaag ka muuqdo inaan idhaha maya waa munaafiqiin ma soomayaal weeye qaar lahaan arka ma soomayaal weeye soonka maalmaha soonkaana subaxiyay dhaylo soo cunaan barqadiiay dhaylo kusoo quraacdaan markaasay maalintii o dhan iskagdhayladaasi ku qadsan yihiin dubneed saas yidhi ma soomayaal weeye saasay wax u soconaya waxa ay sheegayaan assalaamu calaykum iyo laa ilaaha illa allahu iyo been weeye afka keliya weeye saasay dhahayan qalbiga kama jiraan salaaddu waa ka foorfoorarsa waa ka foorfoorarsa guryaha mid walba sanamaa u yaalla masaajidka markuu imaanahu dadka la tukaa laakiin guriga sanamaa u yaalla oo ku foorfoorarsadaa oo sanamkaa xaggee ku aragta xaggeed ku aragta soo dheela soo cunaa maalinta ramadaanka qalbigiisa ad u ogaatay inuusan laa ilaha illa allah aysan dhab ka ahayn waxaasoo dhan baroorta orgiga waa ka weyntaha wey aamanu hoosteeda alifaa ku laaban dan kale ad leedaha kursiga waa waxaad ku haystaa nin kursigaad ku haysataa sheegin u maayo kursigaan ku haystaa ma dhahayo laakiin wuxuu usoo maraa marmarsiiya diineed usoo maraa marmarsiiya diineed wanadaru saraa'irahum ila allahi tacala an uga tegaynaa saraa'irtooda iyo waxa iyaga u qarsoon ilahay waa kelinaya subxaana wa tacala daahirka anoo ka fiirayna haddii daahirkoodu wanaagsan yahay wanaagaan u xukumayna haddii daahirkoodu xun yahana waanuna xun yihiin saraa'irtoodana waa ilahan wakiilanayna waxaad tidhahdaa meeshaas lima fi saxiixi ana nabiya sala allahu alay waslam qaala umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس وأشق بطونهم إني لم أمر على إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس به أن أنقب عن قلوب الناس waashuqa butuunahum aniga layma amrin inaan qodqodoon fagfogo wuxuu qulubta dad ku jira oo aan dilaaciyo caloosha dadka maxaa lay amray daahirka inaan dadka fiiriyo muttafaqun caleyh badiisu wallahu subxaana wa tacala aclaa waclamu billahi tawfiiq